maya sideedaba wadanka canshuurta laga qaado magaalada muqdisho aada ayay u yar tahay inta badan canshuurta waxay naga soo gashaa aeroboortka muqdisho iyo dekeda muqdisho inteeda badan canshuurta wadanka laga qaado aada ayay u yar tahay waana garan karaa dawlad la-aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dawladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaa hadda aan ka shaqaynaa ko dawladda inaan aamin ka dhigno dawladda in lala xisaabtami karo dawladda shilan walboo soo gala in shacabka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan ko laba saddex afar shan si iyagana ay kalsooni u gasho sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta amnigana waxaan bilaabnay inaan wax ka qabanno waxaan soo gaari doonaa haddii ilaah yidhaahdo wakti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo garoonka oo kale ayaad soo qaaday iyo dekada inuu dakhli kasoo galo dowladda laakiin garoonka waxaa jooga shirkado fara badan oo ajaaniba iyo shaqaalo badan oo ajaaniba u shaqeeya kuwa canshuur ma ka qaadaan maya laakiin waan bilaabeynaa iyagana in laga qaado cabinetku uu ka shiray go- golaha wasiiradu go-aan baa laga soo saaray guddi baa loo saaray shaqadii way socotaa way imaan doontaa waxaa imaan doonta wakti cid walba loo keeno warqad uu canshuur ku bixiyo lama gaarin weli degdegtuna waa muhiim haddana waxaa muhiima inaan hubsano qaabkaan wax u qaadayno waxaa aada madaxweynaha iyo aniga noogu muhiima inaan dhisno kalsoonida nagala dhexaysa shacabka soomaaliyeed kalsoonida nagala dhexaysa ganacsatada kalsoonida ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu inay shacabka soomaaliyeed u shaqeeyaan kalsoonida ah inaan nahay adeegayaal ilaaliya amaanadooda kalsoonidaasi way socotaa tallaabooyin baan qaadnay hadda waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waktiyada soo socdana inay shacabka soomaaliyeed arki doonaan iyadoo canshuurta la bixinayo kor u kacdo waa gartay inta aan ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta ee amisom shaqaalahan kale ajaanibta ee wadanka jooga ee canshuur laga qaadin waa imisa sidoo kale shirkadaha ajaanibta ee jooga wadanka en canshuur laga qaadin waa imisa may waa shirkado badanaa jooga oo intooda badan degan garoonka qaar waa shirkado waa hay-ado ah qaramada midoobay iyo hay-ado si kale u shaqeeya qaarna waa shirkado ganacsado oo ama iyagoo ganacsado ama dadso waa shirkado badan oo aan tartiib tartiib u eegeyna hadda welina aanan u dirin waraaqihii loo baahnaa in loo diro waayo waxaa socda shaqadii shaqaalo badanna waa joogaan intooda badanna waa shaqaalo u shaqeeya hay-adaha u n-ka iyo n g o-yada laakiin dad kaloo badanna way joogaan oo wadan ka shaqeeya tirakoobka wuu socdaa waxaad ogaataa meel hoose ayaan ka bilownay weli lama lama gaarin tiradii maanay dhammaan markaan soo dhamaystirno shaqadana bilowna ayaan waxaa isla ogaan doonaa insha allah waa sax dabcan dowladihii idinka horreeyey ayaay ku bilaabantay oo shirkadahan way joogeen markii aad xukun qabateen laakiin dadka qaar waxay leeyihiin kumanaan qof ay gaarayaan shirkadaha laftigooda waxa laleeyahay boqolaal bay gaarayaan maxay kula tahay
firi tiradu waa muhiim in laga sheego loo sheego si saxa shirkado badan ayaa jooga magaalada muqdisho oo kala duwan shirkadahaas iyo kuwa magaalada gudahooda joogaba iyo dadka dawladda ushaqeeya iyo dadka ushaqeeya hay-adaha kale iyo dadka meelaha ganacsiga ushaqeeya qof walba oo soomaaliyeed oo dhaqaala soo galay waxaa ku waajiba canshuur inuu bixiyo laakiin weli maanan gaarin waktigaas dal baan nahay waxoos kasoo bilaabaya waxaan ku sheegaya laakiin waxa ay muhiim u ah dawladda soomaaliya in canshuurta la bixinayo ugu horeynta qofka laga qaadayo uu aamino in canshuurtaasi meel wanaagsan ku baxayso waana wadnaa nidaamka ay dadku ku aamini lahaayeen waay aan ku weydiiyo marka su-aasha ugu dambaysan aan ku siiyo lixdii biloodeed lasoo dhaafay waxa ugu weyneed ku guuleysateen muxuu yahay horta anigu afar bilood ayaan wadanka ra-iisul wasaareka marka lix bilood ma gaarin aan umalayna marka laakiin waxaan ku ku guuleysanay in ay dawladda iyo shacabku isu soo dhawaadaan waxaan ku guuleysanay inaan kordhino amaanada ummadda soomaaliyed ee nagu qabto waxaan ku guuleysanay in rajada ummadda soomaaliyed ee kor u kacdo waxaan ku guuleysanay inuu amniga sidii hore ka wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay in laysla xisaabtamo waxaan ku guuleysanay in dadku subaxa aroorta sideedda ay shaqada soo aadaan waxaan ku guuleysanay adduunyada inay noo soo istaagto waxaan ku guuleysanay qof walboo dawladda u shaqeeya inuu mushaar qaato waxaan ku guuleysanay inaan isu keenno dadka soomaaliyeed ganacsatada iyo cid walba aan isku dayna inaan dalka dib u dhisno waxaan ku guuleysanay adduunyada inaan kala heshiino waktiga fog waxaan ku guuleysanay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku inay xiriirkooda sii wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay inuu jiro hami waxaan ku guuleysanay raji inay jirto waxaan ku guuleysanay iftiin cusub inaan u daarno ummadda soomaaliyeed wa gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee idinka hor yimid ee aydinaan ku guulaysan ama caqabad idinku noqday ama sidii aad filayseen u dhici waaye maxaa ka mid a waxaa ugu weyn waxaa naga hor yimid tabardarrada tabardarrada macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liito oon dhaqaale haysan waa dalay dhib ku tahay inuu mushaarka iska bixiyo waa dalay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dawladda bixiyo waa dal aan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo waa dal gacmaha ka xirxiran sidaas daraaddeed qof walboo soomaalida oo dhegaysanaysa waxaan u sheegayaa dadkii soomaalida way usoo jeesteen inay shaqeeyaan qof walboo soomaaliyeed waa inuu gacan ka geysto waa inaan ummadda soomaaliyeed waana yeeli doonaa mar dhow waxaa imaan doona barnaamij cusub oo dadka soomaaliyeed looga codsan doono in ciidanka qalabka sida dib loo dhiso oo ummadda soomaaliyeed iyadoo ay ka qayb qaadato waxa noogu dhibka badan marka waxay tahay tabarta awoodeed oo aan leenahay qof waliba oo soomaaliyeedna waa inuu ogaadaa ummadda dunida ku nooli waxay ku qiimeynaysaa gudaha markaad iska qiimayso marka annago aan isu nimaadno marka annago aan sharafteena soo ceshano marka qof walboo soomaaliyeed uu soomaalinimada soo hormariyo ayay duniduna soomaalinimada soo hormarinaysaa